بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا ريال مقع وزيرك iyo wasiir dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha waxaan rabaa inaan soo jeediyo baaq culus oo nabadeed oo ku aadan dagaaladii horoo jiray oo ay suurowdo inay hadda waxoogaa qaboobeen kuwo ka dhib badan oo hadda xabadda iyo dhimashada iyo dhaawacu ay ka socdaan inaan baaq nabadeed ka soo jeediyo labada dagaal oo aan u qasday maanta inaan usoo jeediyo dadka walaalaha oo dhibaatadu ay ku dhex marayso agagaarka cadale iyo xeraale agagaarka cadale oo hirshabeella iyo xeraale galmuduga waxaan rabaa inaan dadkaas ugu baaqno wasaarad ahaan iyo xukuumad ahaan magaca madaxweynaha iyo magaca ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo dowladda oo dhan in dhibaatada meeshaas ka jirta dadka ahalka u ah oo ay mas-uuliyaddu ka saaran tahay ay wax ka qabtaan u dhaqaaqaan inay joojiyaan xabadda la joojiyo ciidamaha ciidamada ishor fadhiya la kala qaado nabadna loo fadhiisto waxaan aada iyo aada iyo aada u baraarujinayaa labada meeloodba dagaaladoodu hadda in muddahay socdaan meelo badan oo kaloo la mid ahaa jirta oo maanta ilaahay mahaddiis wixii horay u dhacay marka laga tago hadda dagaaladoodii ay taagan yihiin wax waanwaan looga jiro iyo wax la nabadeeya labadaba waxaan rabaa inaan degaankaas dadka ahlulcaqliga u ah culummada u ah dhaqanka u ah ganacsatada u ah dhallinyarada iyo haweenka u ah ciidanka u ah waxaan aada iyo aada ugu baraarujinayaa in la joojiyo colaadahaas dadku waa ahal kalama guuri doonaan kalama maarmi doonaan waxaa hubanti ah in doorto oo uu socdo dagaalkaasi in uu mar dadka uu gadaalka mari doono waxaa roon in xalkiisa dhaqso loo gaaro si loo badbaadiyo intii hore ugu baxday ama ugu dhaawacantay inta ka dambaysoo ka hartay dagaaladaas dhimashada iyo dhaawaca waxaa dheer dhibaatada dhaqaale oo burburinta dhaqaalaha iyo bii-adda ay u geysanayaan oo ay suurowdo dagaalka daraad ka bilowday nawaaxiga cadale iyo kan shalay ka bilowda xalay ka bilowda aandhoho xerale haween marasa iyo caruur magaalo ay joogaan in lagu kor dagaalamayo ama ay huri waayeen ayagoo kabala inay ka cararaan oo wax ay wataan aan la arag oo aan cunto wadan oo ay tagaan geeda hoostoos ama geeda hoostood ama meel bacada qoraxdu iyo iyo qaboobuhu ku galo dadkaa marastaa ha loo naxo waxaan leeyahay dadka xilku qabto oo degaanadaas labadaa jooga labada meeloodba walaalayaalow dadkaa ha loo istaago annaguna ka xukuumad ahaan wixii aan gacan ka geysan karno oo arrinkaas xakamayntiisa aan kaalin uga qaadan karno diyaaraan la nahay dadka degaanada jooga oo mas-uuliyiinta oo inta qaybood oo aan tiriyey oo bulshada ka tirsan ka mida walaalayaalow dagaaladaas ha la celiyo xabadda ha la joojiyo ummaddu ha fadhiisato ha laga hadlo xal ha laydinka caawiyo sidai xal lagu gaari lahaa oo ummaddaasi ay u kala fariisan lahayd noloshoodana ay u raacan lahaayeen intay noloshooda iyo iyo dhaqaalahooda iyo ummadooda baabi'in lahaayeen aada iyo aada u mahadsantihiin wabilaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu